waxaan insha allahu daqaaiq kooban siin doonaa sheekh cali warsame oo insha allahu tacliiq yar mawduuca alguluw fi ddiin aan kusoo dhoweyn doonaa falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa ee kolley mar dhaweyd baan anigu soo galay maqribkii baan idinla soo tukaday golay maskaxdaydiina saani uma degana laakiin kolley mawduucan mawduuc aada iyo aada u khadiira weeye si wanaagsan buuna sheekhu uga hadlay mawduucyo badan uu ka uu ka hadlay laakiin mawduucii ugu muhiimsanaa ama u ku saabsanaydba nuxurkeed ahaa wuxuu ahaa mawduuca quluwiga walaalayaal mawduucaas waa mawduuc aada iyo aada u khadiira waana laba qaybood qaybi waa quluwi camali ah midina waa waa midina waa quluwi caqadi ah qaybtiisa camaliga ah waxa weeyaan waa qaybtii de waktigii nebigana way dhacday oo ereyada qaarkood munaasabaadka uu kaga hadlayey quluwiga markuu nahinayey waktigii nebiga dhacay calayhi salaatu wasalaam sidii cabdillaahi ibnu camar ibnu caas iyo wixii ka dhacay oo kale oo uu ka hadlayey waa qayb camaliga wey kaa camaliga ah anwaacdiisa waa anwaacyo badan yahay noocyo badan buu leeyahay quluwiga camaliga ahi noocyo badan buu leeyahay noocyadaa badan waxaa laga yaabaa in ninka nabadgalaa ba uu nagu yar yahay marka yacni qofka waxaa la yidhahdaa masalan shaybaad baa la geeya waxaa la yidha kana intee baa laga helay kanaaco laga helay two balas baa laga helay baa la yidha two balas mara mid nin kastaba haddii shaybaad layna geeyo two balas quluwiga waa in laynaga helo waa dhici karta kaa camaliga laakiin midda ugu midka khatarka ah midka khatarka caqadiga ah waa ka ugu maaragtay masalan mas ascab lmasaa'ib ama acdam lmasaa'ib waa quluwigu marka uu caqiido noqdo wey ma mar hadduu caqiido noqdona waa damaar weeye wax kasta waa lagu banaysanaya wax kasta waa lagu jiirayaa lagu banaysanaya wasaa'il waxaa laga loo marayaa wasaa'il wasaa'il aan banaanayn baa loo maraya shay quluwiya oo maaragtay masalan hadduu qofku ku qanco shay quluwi ku jiro caqiidiya wuxuu u soo marayaa wasaa'il aan banaanayn oo diinteenna ku banaanayn ayuu shayga u caqiideeyey quluwi ku jiro oo diin ahaan baa laga yaabo haddii la baaro dee uba qaldan waana sidaase dee quluwi ma noqonayo haddii aanu shay xagga diinta ku qaldeen maba noqonaye marka ka ugu khatarsana horta kaa weeye waa kuwa sheikuna aada iyo aada caawo uga hadlay marka walaalayaal noocaas nooca khatarka ee caqadiga goormuu bilaabmay muxuuse ku bilaabmay nooca caqadiga ee ugu khatarsan waxa weeyaan laba qodob laba qodob baa u asaasi ah laba qodob ayaa u asaasi ah waa labadii waa qadiyadu ugu horreysay ee dhacday taa khadiirka ahi waxay ahayd ee labada qodob ka kooban labada qodob ay asaasiga u yihiin inta kalena ay furuuc noqonayaan wixii kale ka dambeeyena ay camaliyaad maaragta la sameeyey ay noqonayso furuuc ka noqonayso waxa weeyaan xaakimka oo la gaalaysiiyo iyo dilkiisa oo la banaysto maxay ku bilowday maxay ku bilaabantay waxay ku bilaabantay qadiyadaasu cali bin abi daalib iyo mucaawiya markay xukunka ay isku hayeen waa tii ay laba nin markii arrintii meel halisa gaadhay laba nin ay saareen abuu muuse alashcari iyo camar bin caas ay yidhaahdeen labadaa nin ayaa ina soo ayaa ina soo kala xukumay marka labadii nin markii ay maaragtay xukunkii loo diray adigu xukun bay gaadheen markii iyagu soo gaadheen iyaga dhexdoosiina ay isku yar khiyaaneeyeen sida taariikhdooda ay dhigayso oo amar binom waxay gaadheen waxay gaadheen labadoodaba labada ninba aan nidhaahno iskaga fadhiista ummadda ummadduna ciday doonto ha doorato labadaba isaguna wuxuu ka wakiilahaa ninka la yidhaahdo camar bin caas wuxuu ka wakiilahaa ama isaga uu naa'ib ka ahaa oo soo dirtay ninka la odhan jiray mucaawiya abu muuse ascarina wuxuu ahaa wuxuu wakiil ka ahaa cali bin abi daalib buu yuu ka socdaa oo soo dirtay marka labadoodii markay ku heshiiyeen siday dee taariikhdu dhigayso markay ku heshiiyeen ayaa wuxuu yidhi camar bin caas nin daahiyaa buu ahaa wuxuu yidhi adigaa ka horeynaya waxay ku heshiiyeen nin waliba ninkiisa yidhaahdo ana waanu casilay labadii ninba waanu casilay muslimiintu inay doortaan ciddii ay doortaan inay cidday doonayaan inay doortaan labadooduna ka degaan baanu ku heshiinay aniguna ninkii aan wakiilka ka ahaa waan casilay wuxuu ku riixay abuu muuse alashari buu ku riixo o yidhi adigu ku horey markii uu ku horreeyey oo u yidhi arrintaasaanu ku heshiinay ninkii cali calina anigu aan wakiilka ka ahaana waan casilay marka amar baa yidhi dee ummaddu la-aan mayso madax la-aan mayse dee waxa macaawiya sii haynaya inta maaragtay macaawiya sii haynaya arrinta maaragtay isaga anigu ma casilayn mar haddaan wax kale madax kale iminka aanay jirin lama casilayo halkaas halkaas baa waxa ka be ka go-ay cali waxaa ka go-ay intaa kumaankum shabaabkii oo dhallinyaradii u badan baa ka go-ay kitaabkii ilaahay ayaad ka tagtay oo niman caqligoodii baad u xukuntantay niman bini aadan caqligii kitaabkii ilaahay baad yaad ka tagtay oo dabeedna bini aadan caqligii baad tidhi kaaladoona kala xukm gaal baa tahay gaal baa tahay fikrada xukaamta la gaalaysiinayo oo kitaabka ilaahay bay ka tagtay ay ka tageen horta meeshay ka soo bilaawday cali baa lagu bilaabay casharatu mubashiriintii ahaa cali baa lagu bilaabay oo muxuu yahay cali muxuu yahay ali muxuu yahay de waa ninkaad garanaysaan ilaa nebi maxamedna kaar uu haysto caas nin kaar ka yani waxa ka baxsan waayey alguluwu fi diini iyo takfiir waxa ka baxsan waaday cali bin cali bin abi daalib oo kaar uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam kaarku jannada ku gelay ba faraha kusii haysta jannadana dee gaalgeli maayo jannadana gaalgeli maayo waxay ku gaalaysiiyeen waxa weeye diinta oo aanay waxba ka fahmaynin oo xataa kaarka u haystana xataa aanay ogeyn kaarka uu haysto cali bin abi daalib oo kii jannada lagu gelayada uu haysto ayaanay xataa waxba ka ogeyn jecli waxay ka qabaan marka qodobka kale ee maaragtay ku xigaana waxa weeye ka dhashay isagana waxa weeyaan waa halala waa in lala dagaalamo xaakimku kitaabka ilaah hadduu ku xukumi waado waa gaal in lala dagaalamaana waa waajib maanta labadaa qodob matubalaaf baa kuwaas labadaas iyagu matubalaaf bay noqonayaan maxay noqonayaan idinkaasoo xukumi doona cidda ay ku dabaqmayaan maanta iyo waxa intay leegyihiin idinkaasoo xukumaya bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam